الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan ku soo jirnay manduumadii ahayd wasiyatu abi isxaaq alalbiri raximah اllahu tacaala waxaa inoo dembeeyey abu isxaaq oo tilmaamaya isagoo la khitaabaya abu bakar oo odhanaya waxaad fayday ood caddaysa abu bakarow yani ceebtayda inta ugu yarayd in badanna waad ii qarisay intii badnaydna waad qarisay waxa aniga igu sugan yani markaas oo ceebo ah yani wixii adigu aad doonaysa sheeg maxaa yeele waxaad sheegaysa dhammaan run baad ku sheegaysaa beenna kaama ahan oo intaad sheegtay inka badanba yani way ugu sugan yihiin hadalkaasi yani waxaa ka muuqanaysa inuu tawaaducayo isduldhigayo abu isxaaq alalbiri raximah اllahu tacaala waana siday ahaayeen selafku raximahum ullah inay naftooda markaasi ay dhuldhigi jireen waana sida naftoo u fiican in markaasi qofku uu tawaaduco nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay tawaaducaasi qofku inuu ka helayo rifco iyo markaasi inuu kor noqdo inuu ka helayo laakiin markuu asagu isa saraysiiyo in waxba aysan uga korreey ilaa dulinimo mooyaane wuxuu yihi alqaxطaani saaxibu annuuniya wallaahi low calimuu qabiixa sariiratii laaba الsalaama calaya man yalqaanii wala acraduu canii wamalluu suxbatii walabu'tu bacda karaamati bihawaani laakin satarta macaayibii wamahaalibii waxalumta can saqaطii wa can طugyaani oranaya kaxtaani nuuniyadiisa wallaahi low calimuu hadday ogaan lahaayeen dadku qabiixa sariiratii waxaa ii qarsoon siduu u xun yahay waxaa ii qarsoon sida uu u xun yahay hadday ogaan lahaayeen laaba salaama calaya salaanta waxaa ii diidi lahaa man yalqaana cidda ila kulmaysa bimacnaa haddii laga warhayn lahaa waxa aniga ii qarsoon yani ciduba ima salaanteen wala acraduu canii wamalluu suxbatii dadku way iga jeedsan lahaayeen waxayna nici lahaayeen oo ka daali lahaayeen inay la saaxiibaan waxay odhanayaan qofka caynkaas yaa la saaxiibi karaa walabu'tu bacda karaamati bihawaani waxaan markaasi degi lahaa sharaf iyo karaamo gadaasheed waxaan noqon lahaa mid markaa dulli ayaan noqon lahaa laakiin satarta macaayibii wamahaalibii rabbiyo waad iga qarisay ceebahaygii iyo xumaanahaygii waad ii asturtay waxalumta can saqaطii wa can dugyaani waad u dulqaadatay waxa iga dhacaya iyo marka xadgudubka aan samaynayo marka kaxtaani hadalkaa wuxuu ku tilmaamayaa yani markaa naftiisa inuu dhuldhigayo oo wuxuu tilmaamayaa naftiisu inay tahay naf liidata ibnu teymiya wuxuu odhan jiray maa lii shay walaa minii shay walaa fiya shay yacnii wax ii sugan ma jiro xaggayga wax ka ahaadayna ma uu jiro wax aniga igu suganna ma jiro bimacnaa waxaan ahay ma jirto waxaan ahay ma jirto yani insaan daciif ah oo liita oo macaasi badan ayaan ahay hadalkaasna wuxuu leeyahay tawaaduc ayuu leeyahay qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wamahma cibtanii falifardi cilmii bibaطinatii kaanaka qad madaxta wuxuu sheekhu leeyahy raximah اllah wamahmaa cibtanii si kastood ii ceebayso abu bakarow falifardi cilmii cilmigayga dheeraadka ah bibaطinatii waxa ii qarsoon aan u cilmi leehay waxaabaad mooddaa kaanaka aduu qad madaxta inaad i ammaantay baad mooddaa yani muxuu ujeedaa wuxuu leeyahay si kastood ii caydo ood wax iiga sheegto marka loo eego waxa ii qarsoon anuu naftayda aan ka oga naftayda waxa aan ka ogahay marka loo eego waxaabaad mooddaa inaad i ammaantayba wax badan baa kaa qarsoon oo anugu aan ogahay baa jira oo laakiin adigu aadan ogeyn marka loo eego sidaas waxay noqonaysaa inaad i ammaantay faradkuna waxaa weeye shayga xadkiisa dhaafa ifraad iyo tafriid baa la yidhaahdaa ifraadku waa shaygoo la dhaafiyo xadkiisii tafriidkuna waxa weye shaygoo markaasi laga gaabiyo oo macnuhu wuxuu noqonayaa si kastood ii ceebayso oo si kastoo aad wax iga sheegto marka loo eego waxa anigu aan ogahay oo laakiin adigu aadan ogeyn marka loo eego waxaabaad mooddaa inaad i ammaantay bimacnaa waxba maadan sheegin wax badan baa kaa qarsoon macnuhu waa saas wey wamahmaa cibtanii si kastoo aad ii ceebayso falifardi cilmii garashadayda xaddhaafka ah bibaatinatii waxa aniga ii qarsoon iyo sirtayda aan aqoonta u leehay kaanaka waxabaad moodaa qad madaxta inaad i ammaantay marka loo eego waxa kaa qarsoon iyo intaad sheegtay waxaabaad moodba inaad ammaantay wuxuu yihi shaarixu wmin huna facala اlcabdi an yandura fi taqsiirihi fi janb اllah wa tafriiطihi fi xaqih qofku waxaa la doonaya inuu asagu is-eego kagaabinta uu sameeyey wixii laga doonayey qof dad ka mida haddii wax kaa sheego wuxuu sheekh ku leeyahay markaas ha u caroon ha ka xanaaqin maxaa yeeley markaad eegto naftaada xaqadeeda markaad eegto markaad si dhaba isku eegto waxaad ogaanaysaa waxa lagaa sheegay iyo inta lagu qariyey inay badanta inta lagu qariyey ayib marka saa arrinkaas hadduu yahay de ha ka caroon qof hadduu wax kugu sheego ha ka caroon waayo inta kaa inta qarsoon oo uusan sheegin baa ka badan wuxuu yihi naadimku raximah اllah falaa tarda almacaayiba fahiya caarun cadiimu yuuriu اlinsaana maqtac falaa tarda ha ku raali noqon almacaayiba ceebo fahiya macaayibtu iyo ceebuhu caarun ceeb weeye caarkaasoo cadiimun weyn caarkaasoo yuuriu dhaxal siinaya alinsaana qofka wuxuu dhaxal siinayaa maqtan yani markaas caro in loo caroodo yani halkan wuxuu ka bilaabaya sheikhu abyaaddii hore ayuu markaasi maqsuudkoodii tilmaamayaa mar haddii arrinku sidaa yahay wuxuu leeyahay iska ilaali abubakaro waxaad iska ilaalisaa yani markaa ceebaha iska ilaali oo u jeedo dunuubta iyo macaasida iska ilaali macaasida iska ilaali maxaa yeelay macaasidu waa ceeb waa ceeb weyn qofkana waxay dhaxal siisaa caray dhaxal siisaa cadiimu yuuriu اlinsaana maqtac qofku hadduu yahay saaxib almacaasi yani markaa qof ciduma jecla ciduma jecla ilaahna waa waa ku nacaya addoonkiisii inuu saaxib almacaasi wadunuub u noqdo insaanku iyo bani aadamkuna way ku nacayaan yani markaas qofka saaxib almacaasiga ah way nacib yihin ma jecla marka iska ilaali buu lehy falaa tarda ha ku raali noqon almacaayiba ceebo oo markaa uga jeeda dunuubtii macaasidii ha ku raali noqon fahiya macaayibtu iyo ceebuhu caarun ceeb weeye cadiimu weyn yuuriu wuxuu dhaxal siiyaa alinsaan qofka ama almaxbuuba ka la jecel yahay waxay dhaxal siisaa maqtan caro ayay markaa dhaxal siisaa caron baad ka qaadaysaa ilahna waa kuu caroonaya dadkuna waa kugu caroonaya wa tahwi bilwajiihi min athuraya wa tubdiluhu makaana alfawqi taxta wuxuu le naadimku raximah allahu tacala wa tahwi waxay ka soo tuuraysaa macaasidu bilwajihi qofkii sharafta lahaa min athuraya xidigahay ka soo tuuraysaa wa tubdiluhu waxay ugu bedelaysaa makaana alfawqi meeshii sare taxta meel hoose ugu bedelaysaa meel hoose ayay ugu bedelaysaa yani wuxuu leeyay sheekhu raximah اllahu tacaala macaasidu qofku way dulaysaa wuxuu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam wajucila dilaةu wالsigaaru calى man khaalafa amri waxaa la yeelay duli iyo liidnaan waxaa dusha laga saaray cidda amarka iga khilaafta cidda amarka iga khilaafta yani korkiisa waxaa la yeelay duli iyo liidnaan baa la yeelay marka macaasidu qofka way dulaysaa marka wuxuu ka warramaya hadda aaaarta macaasidu ay leedahay macaasida aan kaaga digayo aaaar xun bay leedahay aaaarta waxaa ka mid ah qofkii sharafta lahaa oo qiimaha lahaa meel xun bay dhigaysaa hadduu meel sare iyo makaan sare hadduu joogayna meel hoosey geynaysaa marka macaasida iska ilaali naftu waxay yani markaasi qiimo ku yeelataa ilaahay taacadiisa waxayna ku dilowdaa macaasida qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha yani waxaa liibaanay qofka naftiisa tahiray oo xumaan iyo macaasi ka tahiray waxaase hoogay oo khasaaray qofka naftiisa xumaan dhex geliya kaasaa hoogay oo khasaaray marka waxay leedahay macaasidu dhibaatooyin fara badan culimmaduna markaasi ay ka hadleen dhibaatooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah in markaasi qofkii ay risqi ka hor istaagto risqigii inay ka hor istaagto qofku hadduu rabbigii raali geliyo wuxuu ku helayaa waxalla wuxuu doonayay buu ku helayaa fi dunya wa fi laakhira laakiin qofku haddii uu rabbigii caasiyo oo cisyaan uu la yimaado yacni khayr dunya walaakhira way ka xarimaysaa aaaarta la soo wariya waxaa ka mid ah in alcabda qad yuxramu risqu bidanbin yusiibu qofka waxaa yani markaa loogu diidaa oo looga qadiyaa risqiga dembi uu ku dhacay darteed dembi uu ku dhacay darteed ayaa markaa qofka looga qadiyaa risqigii waxaa ka mid ah maxw اbaraka waxirmaan طaaca ضacfu اbadan wadulmaة qalbi in markaa qofkii uu noqdo qof baraka laawo ah qof aan wax baraka a lahayn inuu qofki noqdo in طaacadii qofka loo diido laga hor istaago in markaa uu noqdo daciif اbadan inuu noqdo qof qalbigiisu uu madow yahay oo wax khayr uusan gelayn waxaa laga soo wariyey markaa cabdulahi bn cabaas inuu yihi ina lisayiئati sawaada fi اlwajhi waxaa u sugnaaday xumaanta madow wejiga qofka wejigiisa madow waa ka muuqanaya وظلاama fi اqalbi qalbigiisana mugdi ayaa ku sugan wadiiqa fi risqi risqigana cerihi buu gelaya risqigiisuna wadacfa fi badan jirkiisuna wuxuu noqonaya daciif wabuqda fi quluubi اkhalqi dadkuna waa nacayaan marka intaasoo xumaan ayaa markaasi ayuu qof ka dhexlaya macsiyadii haddii macaasidu ay badato oo qofka ay macaasida ku badato waxaabaa dhici karta qalbigiisaba in la daboolo oo khayrkiiba laga daboolo sida uu tilmaamaya xadiidka saxiixa nebigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ina almu'mina ida adnaba kaanat nugtatun sawdaa fii qalbi qofka muminkaa markuu dembaabo qalbigiisa waxaa lagu qoraa dhibic madow fain taaba wanazac wastakfar suqila qalbu haddii uu ka toobad keeno oo ilaahay uu dembi dhaaf weydiisto qalbigiisi waa la nadiifiyayo wixii madoobaa waa laga nadiifiyaa wain zaada zaadat hadduu xumaantii sii kordhiyo dhibcihii madmadoobaa baa loo sii kordhiyaa madow waa qalbigiisa loo sii kordhiyaa wuxuu nabigu yihi calayhi salatu wasalaam fadalika araan alladii dakarahu allahu fii kitaabih madowgaa qofka qalbigiisa daboolaya waa raankii ilaahay uu ku sheegay qur'aanka kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun qalbigooda waxaa miririyey oo markaa madow ka dhigay xumaantii ay kasbanayeen marka macaasidu markay qofka ku fara badato qalbigiisu wuxuu noqonaya qalbi madow oo khayrna uusan gelaynin yani markaa sharna aysan ka baxayn waxaa ka mid ah qofka markaa cilmigii ay ka hor istaagto macsiyadu cilmigii inay ka hor istaagto ayaa ka mid ah imaam shaafici raximah اllahu tacaala markii uu tegey sheekhiisii maalik raximah اllah wuxuu ku arkay in markaasi ay ka muuqato dakaa ayuu ku arkay wuxuu kula taliyey marka in markaasi uu qalbigiisa macaasida ka ilaaliyo wuxuuna ku yihi waxaa iga kaa muuqata shaaficiyo waxaa iga kaa muuqata maalig baa ohanaya in ilaahay qalbigaaga nuur ku tuuray nuurkaasi ha ku daminin ilahay macsiyadiisa ilahay caasin waa midda mar dambe uu ka cabanayo imaam shaafici raximah اllah uu leeyahay shakowtu ilaa wakiicin sua xifdii faarshadanii ilaa tarki اlmacaasi waahbaranii biana alcilma nuuru wanuur اllahi laa yu'taa licaasi waxaan u dacwooday buu leeyahay shaafici sheekhaygii markaasi wakiic ahaa ayaan u dacwooday wuxuuna igu hanuuniyey inaan macaasida iska daayo waxaan oga dacwooday inuu xifdigayga u yaraaday ayaan oga dacwooday oo wuxuu sheekhu xifdigay baa igu yaraadee maxaa tala ah wa akhbaranii wuxuu ii sheegay shakowtu ilaa wakiicin sua xifdii faarshadanii ilaa tarki lmacaasi wuxuu igu hanuuniyey inaan macaasida iska daayo wa akhbaranii biana alcilma nuurun wuxuuna ii sheegay cilmigu inuu nuur iyo iftiin yahay wa nuuru اllaahi laa yu'taa licaasin nuurka ilahina lama siiyo qof caasiya lama siiyo marka aaaar xun ayay leedahay waxaa aad u fahfaahiyey ibnu qayim اjawziya raximah اllahu tacala kitaabkiisa adda wadawa ayuu aad ugu fahfaahiyey ama aljawaab اlkaafi liman sala can dawa shaafi kitaabka magacaas leh ayuu ku fahfaahiyey macaasida iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin iyo qofka say u saamaynayaan isagoon weliba qofka uusan dareemaynin ayuu markaa fahfaahiyey raximah اllahu tacaala marka sheekh wax ka mid ayuu inoo tilmaamay wuxuu leeyahay watahwi waxay ka soo tuuraysaa bilwajihi qofkii qiimaha lahaa alwajihi waa duljaahi wاlqadri waa qof qiimaha leh waxay kasoo tuuraysaa min athuraya xidigahay kasoo tuuraysaa hurayuhu waa markaas xidigaha qeyb ka mid ayaa thuraya la majmuucatu min anujumi fi suurati thawr ayaa la yidhaahdaa markaas huraya in badan bayna markaas aad ku arkaysaa mahmaahyaha iyo ashcaarta ayagoo markaa ay tilmaamayaan waxay yidhahdaan ayna athara min athuraya yani xaggay kala joogaan haraagu oo ciidda ah iyo hurayuhu xidigaha samada ku sugan xaggay kala joogaan waa marka laleeyahy waa kaaf iyo kala dheeri marka laleeyahay ba waxay yidhahdaan carabtu ayna thara min athuraya waxay kaloo yidhaahdaan kun rajula rijluhu fi اthara wahaamatu himatihi fi thuraya waxaad noqotaa nin lugtiisu ay saaran tahay haraa iyo carada iyo ciidda lugta saaraya hankiisuna hurayaha iyo xidigaha uu jooga noqo yani qof hankiis uu sareeya noqo kun rajula rijluhu fi اthara wahaamatu himatihi fi thuraya waxaad noqotaa nin dhulkaas cagtiisu ay saarantah laakiin hankiisu meel sare uu joogo ninkaa noqo mid kale wuxuu yidhi ayuha almunkixu huraya suhayla camaraka allahu kayfa yaltaqiyaani hiya shaamiyatu ida ma staqalat wa suhaylu ida ma staqala yamaani ayuha almunkixu huraya suhaylan kaaga u keenayo ninkaaga kulminaya huraya iyo suhayl waa laba xidig wey camaraka allahu kayfa yaltaqiyaani saybay u kulmayaan suhayl iyo huraya hiya shaamiyatu ida ma staqalat markay soo baxdo huraya markay soo baxdo xaggaas iyo shaam bay ku sugan tahay wasuhaylun idaa mastaqala yamaanin suhaylna markuu soo baxo xaggaas iyo yaman buu ka soo baxaa marka see baad isugu keenaysaa waa laba shay oo aad u kala fog ayuu markaa u tilmaamaya ujeeddo kalena markaas waa keliyahay wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala watahwi way ka soo tuuraysaa macaasidu bilwajihi kii sharafta lahaa min athuraya waxay ka soo tuuraysaa xidigaha wa tubdilhu waxayna ugu bedelaysaa makaana alfawqi yani meeshii sare waxay ugu bedelaysaa taxta meel hoose ugu bedelaysaa wajucila adilatu waاsakaaru calaa man khaalafa amri yani amarka iyo cidda khilaaftaa korkiisa waxaa la yeelay dulli iyo lidnaan baa la yeelay qofku waynu iska ilaaliya inta uu karayo macaasida waynu iska ilaaliya kama طaacaatu tubdiluka daraari watajcaluka alqariiba wain bacuta wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacaala kama طaacaatu sida طaacaadku tubdiluka ay kugu bedelayso meeshii hoose addaraari xidigaha sare oo watajcaluka ay kaa yeelayso alqariiba mid dhow ay linaas wain bacuta abad fogaatide yacni wuxuu tilmaamaya sheekhu raximah اllahu tacaala mar hadduu tilmaamay macaasidu qofka inay meel xun dhigayaan ayaa wuxuu tilmaamay cagsi aacaadku qofka meel sare geeyaan aacaadku qofka meel sare ayuu ku tagaa qofku qiimu ku yeeshaa qofku qiimo iyo sharaf ayuu ku yeeshaa nusqada noo qor waxaa weeyaan kama aacaatu tabdiluka daraari nusa qaarna waxay qorayaan tii muxaqad ahayd kama aacaatu tancaluka tancaluka daraari tancaluka ay tajcaluka annujuuma kanacli laka waxay kaaga dhigaysaa xidigihii qof ku taagan oo kale kaaga dhigaysaa aacadu yani meel sare ku geynaysaayo inaad kaba ka dhigata xidigihii oo kale bay ka dhigaysaa addaraari waa jamcu duri wa huwa alkow almutala'li daw waa xidiga aadka u iftiimaya ayaa la yidhaha adduri daraarina waa lagu jimciyaa marka yacni meel sare ay ku geynaysaa daacadu ilaa aad noqotid mid ku taagan xidigihii oo kale xagga qiimaha iyo sharafta waxay kaa dhigaysaa daacaadku mid dhow way kaa dhigaysaa inay dadku jecel yihiin oo dadku ay soo dhoweystaan bay kaa dhigaysaa weynba cunta aad noqotid qof fogba xagga zaman ahaanba aad fogaatid xagga markaas cid ahaan aad fogaatide yani daacaadku qof dadku u dhow way kaa dhigaysaa oo dadku waa ku heshanayaan dadku waa ku heshanayaano qalbigooda dadka ayaa waxaa lagu dhigayaa jacayl baa lagu dhigayaa marka sheekh macnahaas ayuu tilmaamaya kama aacaatu sida aacaadku tubduluka ay kugu bedelayso addaraari xidigaha yacni inay ku geyso meesha hoose waxay kugu bedelaysaa in xidigaha lagu geeyo ama tancaluka daraari waxay nicaaliya kaba kaaga dhigaysaa addaraari xidigaha samada sare ku yaala sida qof kaba ka dhigtay oo kale bay kaa yeelaysa macnaa meel sare aacaadku ku geynaysaa watajcalu watajcaluka waxay kaa yeelaysaa aacaadku alqariiba mid dhow dadka u dhow wain bacudta abad fogaatide wuxuu yihi shaarixu bal waxaad eegtaa kam min rijaalin rafacahum alcilmu bal intaa rag cilmigu uu sare u qaaday maalna maysan lahayn magacna maysan lahayn ayib imisaan maalintii u naxariis dalabnaa caطaa ibn abi rabax taabiciga kabiirka ahaa saciid ibn musayib taabiciga jaliilka ahaa xasan albasri abu xaniifa maalik leyth ibnu sacd shaafici axmed ibnu xambal athawri albukhaari muslim raggaasi imisaa maalintii laohanaya raximah اllah kuwii ka sii horreeyey saxaabadii imisaa maalintii laohanaya raximah اllah raximah اllah waa aacada iyo wanaagga iyo khayrka markaasi ay ka tageen wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala watanshuru canka fi اdunya jamiila watalqa اlbira fiiha xayثu kunta watanshuru waxay fidinaysaa oo faafinaysaa aacaadku canka xaggaaga jamiila ay adikra اxasan magac wanaagsan fi dunya adduunka watalqa albira wanaag baad la kulmaysa fiiha ay fi aacaat aacaadka ayaad kala kulmaysaa xayثu kunta meel kastoo aad tahay wuxuu sheekhu tilmaamaya raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay daacaadku iyo wanaaggu iyo khayraadka aad samaynaysid waxay markaasi adduunka kuu dhigayaan jamiil magac wanaagsan magac wanaagsan bay markaasi dhulka kuu dhigayaan waxaad la kulmaysaa yani markaasi wanaag meel alle meeshaad ku sugan tahayba wanaag baad kala kulmaysaa wuxuu sheekhu yihi faahlu الsalaaxi wاطaacati yutaraxamu calayhim wayutaradaa calayhim dadka ahlu aacaadka dadka ahlu khayrka ilah baa naxariis loo weydiiyaa ilahay baa raalli ahaansho looga dalbaa wayalqowna dikra alxasan wahanaaء aljamiil waxay la kulmaan magac wanaagsan iyo ammaan markaas waa la ammaanaya dadkaa dee ammaanaya dad ay xoolo siiyeen maaha waxay ku ammaanayaan wanaagga ay ka tageen wuxuu yihi shawqi daqaatu qalbi اlmar'i qaa'ilaة lahu ina alxayaata daqaa'iq wahawaani farfac linafsika bacda mowtika dikraha faاdikru lilinsaani cumru haani daqaatu qalbi اlmar'i qofka wadnihiisa garaaca uu garaacayo qaa'ilaة lahu waxay ku leedahay wadnaha ku garaacaya wuxuu ku leeyahay ina alxayaata daqaa'iq wahawaani noloshu waa daqiiqado iyo sikino weeye yani ka faa'iidayso farfac shahiidku waxaa weeye farfac linafsika bacda mowtika dikrahaa farfac linafsika naftaada u koryeel yani bacda mowtika markaad dhimato kadib dikrahaa magaceeda naftaada magaceeda kor u qaad markaad dhimato kadib fadikru lilinsaani yani markaa qofka in wanaag lagu sheego marka uu dhinto cumrun haani waa cumri labaad adoo dhinta in markaa wanaaggaaga la sheegsheegayo oo lagu ammaanayo oo lagu soo ducaynayo waxaa weeyaan waa cumri labaad wey intaad noolaydba in kale weyaan ood markaas dadka oga tagtay weyaan marka qofku magac wanaagsan wuxuu oga tegi karaa inuu awalan yahay qof mustaqiim ah qof ilahay taacadiisa ku toosan uma yani wuxuu khayr u awoodi karayo inuu markaa faafiyo dadka markaas uu gaarsiiyo wuxuu sheekhu raximah allahu tacaala watanshuru waxay faafinaysaa طاacaat canka xaggaaga jamiila magac wanaagsan fi dunya adduunka watalqى waxaad la kulmaysaa albira wanaag baad la kulmaysaa fiiha ay fi طaacaat طaacaadkaad wanaag kala kulmaysaa xayثu kunta meel alle meeshaad ku sugan tahay rabbi subxaanه wa tacala wuxuu yihi in اladiina aamanuu وacamiluu الصاalixaati sayajcalu lahum الraxmaanu wudda kuwa muminiinta oo camalka wanaagsan la yimid alla wuxuu u yeelayaa allaha raxmaanka wuxuu u yeelayaa wud iyo kalkacayl dadkaas ka jeclaanaya dadka hadda jeclaanaya dad ay xoolo siiyeen maaha daday xoolo siiyeen maaha daday ayagu ammaaneen maaha ilaahay qalbigooda wuxuu u gelinayaa jacayl buu u gelinayaa ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati sayajcalu lahum الraxmaanu wudda wuxuu sheekhu leh raximah اllah watamshii fii manaakibiha caziiza watajni اlxamda mima qad karasta nusa qaar waxay qorayaan fatalqaa bilfac watamshi waad soconaysaa fii manaakibiha dhulka dhinacyadiisa waad soconaysaa casiizan xaalaa tahay mid markaa casiizo sharaf leh ama kariiman mid wanaagsan xaalaa tahay watajnii waxaad guranaysaa oo goosanaysaa alxamda mahad mima kii xaggiisaad ka goosanaysaa karasta adigu aad beeratay wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacaala yani طaacaadkii yani khayrka ay leeyihiin ayuu wax ka mida tilmaamayaa wuxuu leeyahy markaad dhulka soconaysid waxaad soconaysaa adoo kariim ah adoo casiiz ah adoo qiimo leh ayaad soconaysaa maxaa yeele cizo dhammaanteed waxaa lagu helaa طaacat اllah ilaahoo la aطeeco ayaa cizo dhammaanteed lagu helaa alla wuxu man kaana yuriidu اlcizaةa falilaahi اlcizaةu jamiica qofka cizo doonaya cizo dhammaanteed ilaahbaa iska leh ay falyalubha ilahay ka raadiyo cizo si kale ku heli maysid haddaad cizo doonaysid falilaahi اlcizaةu jamiica cizo oo dhan ilaah baa leh ibnu kaiir markuu aayadda fasirayo wuxuu odhanayaa cidda jecel inay noqoto mid sharaf le adduunka iyo aakharaba ilaahay taacadiisa ha laasimo maxaa yeelay taasuu ku helayaa maqsuudkiisa cisadaad doonaysid ilahay taacadiisaad ku helaysaa lianna allaha tacaala maaliku اdunya wاlaakhira walahu اlcizaةu jamiica ilahay asagaa mulkiya addunya aakharaba asagaa mulkiya cizo dhammaanteedna asagaa leh mar hadduu asagu leeyahay gacanta ku hayo asaga ka raadi seed oga raadinaysaa ilahay ateec ilahay isku dullee taasaad ku helaysaa cizaة اdunya واآkhرة taasaad ku helaysaa marka shek wuxu raximah الlahu taعaalى watamshi waad soconaysaa fii manaakibiha dhulka dhinacyadiisaad soconaysaa caزiizan xaalaatay mid cize i sharaf u saaxiib ah ama kariiman xaalaatay mid markaasi wanaagsan watajni اxamda waxaad markaa guranaysaa xamdi iyo mahad mima kii xagga ka goosanaysaa karasta aad beeratay wanaagga aad ka tagtay ayaad markaa goosanaysaa markaa helaysaa marka meel kasta uu ku sugan yahay qofka saaxibu طaacada ah waa qof markaasi caziiz ah waa qof markaa muxtaram ah waa qof markaasi musharaf ah weeyaan qasaska ay soo noqleen waxaa ka mid ah haaruun rashiid ninkii markaasi meligii boqorkii cabaasiga ahaa ayaa markaa wuxuu mesha raqa ayuu yimid markaasa dadkii waxay u yaaceen sheekhii la odhan jiray cabdullaahi mubaarak oo meesha yimid bay dadki u yaaceen haaruun rashiidna waa joogaa dadkii ayaa isugu tegey yani markaasi cabdullahi mubaarak bay isugu tageen gabar markaa addoon ah oo uu lahaa haaruun rashiid ba waxay aragtay ninka la daba yaacayo man hada arajul war ninkani waa kee markaasaa waxaa lagu yidhi caalimu khuraasaan qadima riqa waa caalimkii khuraasaan oo magaaladan yimid weeyaan oo waxaa la yidhahdaa cabdullaahi mubaarak ayaa la yidhaahdaa dadki baa daba yaacaya markaasaa waxay tihi wallaahi almulku yani kaasaa mulki ah wallaahi almelik isagaa boqora bay tihi boqorka rasmiga oo dhabta waa ninkaasay tiri maahan bay tiri boqorka haaruun rashiid boqor dhaba maha maxaa yeelay dadku asagu wuu khasbayaa oo cabsibaa marka lagu daba socdaa laakiin ninkani asagoon dadkii khasbaynin oo markaasi aan daba socon dadkii markaasi asagu aan khasbayn xolana aan siinaynin ayay daba yaacayaan laakiin haaruun rashiid waxaa lagu daba socdaa yani markaa maalka uu bixinayo iyo markaa dadka an cabsi laga cabsanayo ayaa loo daba yaacayaa lowlaa inta hadda si jiri lahayd cidu markaasi markaa ma daba gasheen ayay markaa tilmaamaysaa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wa anta alaana lam tucraf bicaybi walaa danasta hawbaka mudna shata wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wa anta adigu alaana hadda abu bakarow lam tucraf laguguma aqoonsanin bicaybin cayb walaa danasta maadan wasakhayn hawbaka maradaada ay bilmacaasi macaasi kumada wasakhayn mud nashaata laga soo bilaabo markii aad soo barbaartay naseexada si kalu u dhigay abu isxaaq alalbiri raximah اllahu tacaala si kaluu u dhigay naseexadii wuxuuna u dhigay inuu ammaano abubakr inuu ammaano wuxuu sheekhu yihi shaarixu yacuudu الnaadimu biاnusxi lidalika shaab almusama aba bakr mustakdima usluuba jamiila fi الnasiixati ma axsanahu wamaa anfacah usluub kale iyo qaab kale ayuu u bedelay naseexadii maxaa ka wanaagsan wahuwa ahanaaءu calى اmansuux الثناء على المنصوح وإشعاaره بأنه لا يزال على طريق السلام والعاaفية والنجاح مaxay tahay طريiقa uu marayo waxa weyaan kii aad u nasteexaynaysa inaad ammaanto oo dareensiiso inuu wado fiican inuu hayo حatى لو كاaن الناaصحu يuعرف minه بعض التقصير والتفريiط waa w حatىa qofka aad u nasteexaynayso hadday kaaga muuqanayso inuusan inuu طaريiقii gara marsan yahay ayaad doonaysaa inaad soo jiido oo naseexadaada si wanaagsan u dhegeysto ayaad doonaysaa marka asagii baad ammaanaysaa marka asagii baad ammaanaysaa nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam isluubka noocaasa waa mari jiray oo saxaabadiisa markuu la hadlayo qaar ka mida yani isluubkaasi waa isticmaali jiray wuxuu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalam isagoo mucaad la hadlaya yaa mucaad wallahi inii la uxibuk mucaadow ilaah baan ku dhaartay waan ku jeclaa mucaadna wuxuu yidhi ana wallahi uxibuk hooyaday aabbahay baan kugu furanayaaye ilaah baan ku dhaartay anna waan ku jeclaa intaa markuu nebigu hordhac oga dhigay ayaa wuxuu yidhi uusiika ya mucaad laa tadacana fii duburi kuli salaaة an taquula allahuma acinnii calىa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik waan ku jeclahay mucaadow waxaan kuu dardaarmayaa mucaadow salaad kasta markaad ka baxdo inaadan ka tegin inaad ducadan ama dikriga inaad akhriso allahuma acinnii allow igu caawi calىa dikrika xuskaaga allow igu caawi wa shukrika mahadnaqaaga igu caawi wa xusni cibaadatika iyo inaad si wacan kugu cibaadaysto ilahu igu caawi dikrigaa ha ka tegin marka nebigu muxuu ka hormariyey yaa mucaad wallaahi inii la uxibuk waa ku jeclah marka qofka intibah buu qaadanaya qof lagu yihi waan ku jeclahay yani qofka inuu si gaara kuu danaynayo baa qofka u muuqanaysa intaa nebigu markuu u sheegay ayaa maqsuudkii uu doonayay markaasuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam marka maadaama nasiixadu ay tahay haqiil waxay u baahan tahay in xoogaa wax sababi kara qofku inuu aqbalo in laga hormariyo waxay culimadu yidhahdaan aلطacaamu laa yukalu ila biاtawaabil cuntada marka la cunayo waxbaa lagu daraa cuntada waxbaa lagu macaaneeyaa waxyaala lagu macaaneeya tawaabil la yihahdaa marka haddii sideeda iyadoo qaraxa qofka loo keeno dee ma cunayo saasoo kale nasteexadii waa haqiila way culusta marka waxay u bahan tahay xoogaa tamhiidii hordhac in loo sameeyo qof kale doon in loo nasteexeeyo in noocama wax laga hormariyo marka nebigu calayhi salatu slam usluubka noocaasa wuu isticmaali jiray waxaa ka mid ah cabdullahi bni cumar radi allahu canhu wuxuu leeyahay waxaan ahaa nin dhallinyaro ah masjidkaan seexan jiray marka habeen habeenada ka mid ah ayaan markaasi waxaan ku riyooda iyadoo laba malag intay ii yimaadeen oo i qaadan inay naarta xaggeeda ii qaadanin oo naarta i geeyeen kadibna waxaan u sheegay bu riyadii yaa naarta imaysan geline yaa naartii bay tuseen markaasaan waxaan u sheegay qisadii xafsa oo walaashiisa ayuu u sheegay xafsana waxay u sheegtay nebi maxamed calayhi salatu salaam markaasa nebig wuxuu yidhi calayhi salatu salaam nicma arajulu cabdullaah low kaana yusallii min alleyl yani nin waxaa ugu wanaagsan cabdullaahi ninka wanaagsan ma jiro laakiin waa hadduu habeenkii tukan lahaa waa markaasi waa taxbiib ila salaati lleyl saalim oo inankii cabdullahi bni cumar wuxuu leeyahay fakaana bacdu laa yanaamu min alleyli ila qaliila muttafaqu caleyh cabdullahi bni cumar wuxuu ahaa hadalkaa kadib habeen ma seexan jirin ilaa wax yar mooyaane fakaana bacdu laa yanaamu min alleyli ila qaliila marka isluubka nebigu isticmaalay calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku dhiirigeliyey in markaasi wanaaggaa nebigu uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuusan ka tegin marka waa isluub wanaagsan sheekhu marka isluubkii ayuu markaa isticmaalaya oo wuxuu ammaanayaa abubakar buu ammaanaya wuxuu sheekhu raximah allahu tacaala wa anta adigu alaana hadda abubakarow lam tucraf laguguma aqoonsan oo laguguma garan bicaybin cayb laguguma garan walaa danasta hawbaka maradaada kumaada wasakaynin macaasi kumaada wasakhayn yani wuxuu ujeedaa naftaadu hadda ujeedaa hawbka hadda wuxuu ujeedaa naftaada kumaada wasakhayn bilmacaasi macaasi kumaada wasakhaynin mud nashaata laga soo bilaabo markii aad barbaartay laga soo bilaabo wasakh iyo markaasi dembi iskumaada wasakhayn nusa qaar waxay qorayaan وأnت الآن lm تcرف bcaabin bcaabin alcaabu mil acayb ceyb iyo caab waa isku mid markaas wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala walaa saabaqta fii maydaani zuurin walaa awdacta fiihi walaa khababta walaa saabaq- walaa saabaqta oomaadan dheeraynin fii maydaani zuurin goob xun oomaadan dheerayn walaa awdacta fiihi oomaadan degdegin walaa khababta oomaadan socon wuxuu sheekhu noo tilmaamaya raximah اllahu tacaala weli ammaantii wuxuu wadaa abubakr u ammaanaya wuxuu leh abubakarow ee, adigu ma tihid nin markaasi goobta zuurka mid u dheereeya ma tihid zuurku macaani badan baa lagu fasiraa ibnu kaiir raximah allahu tacala aayadda markuu fasirayo waladiina laa yashhaduuna azuur cibaad raxmaan sifaatkooda waxaa ka mid ah waladiina laa yashhaduuna azuur zuurkaa markuu fasiraya wuxuu yidhi qiila huwa ashirku wa cibaadaة اlasnaam zuur waxaa la yidhaahdaa waa shirkiga iyo asnaamto la caabudo wa qiila alkadibu wاlfisqu wاlkufru wاllagwu wاlbaailu waxaa kaloo lagu sheegay zuurka beenta iyo fisqiga gaalnimada lagwiga iyo baailka maxamed bn xanafiya wuxuu yidhi huwa allagwu wاlghina waa lagwiga hadalkan macnaha lahayn iyo markaa heesaha weeye abulcaaliya iyo taawuus ibnu siriin iyo daxaak iyo keyrkood waxay yidhaahdeen huwa acyaadu اlmushrikiin waa ciidaha mushrikiinta weeye acyaadda mushrikiinta si hadda midda soo socotoo kale oo markaasi sanadka cusub loo dabaaldegayo kale weeyaan marka cibaaduraxmaan laguma yaqaano inay ka qayb galaan zuurka iyo ciidaha gaalada kama qayb galaan camr bnu qays wuxuu yidhi hiya majaalis suu walkhana waa fadhiyada xunxun ayaa waxaa la zuurka la yidhaahdaa maalik zuhri wuxuu ka wariyay inuu yidhi waa shurbu lkhamri laa yaxduruuna walaa yargabuuna fiihi khamriga ma cabbaan meel lagu cabbayna ma tagaan mana jeclaystaan marka waa xuma- goob xumaan lagu hayoo dhan kama qayb galaan yani markaas cibaaduraxmaan marka wuxuu tilmaamayaa wuxuu leh abubakarow adigu meelaha xumaanta lagu hayo nin u dheereeyaa ma tihid walaa awdacta fiihi walaa khababta awdac ee waa nooc socod ka mida weeyaan awdac araakibu daabata ay xamalaha calaa sayri sariic waa socodka degdega ah ayaa khabab ayaa la yidhahda awdac khababkuna waa socod socdada ka mid ah alkhababu nawcun min anwaaci sayri alfaras min anwaaci sayri alfaras Eh, marka labaduba waa noocyo socod ka mida weeyaan noocyo socod ka mida weeyaan marka wuxuu tilmaamaya ooma dheeraysid meelaha xumaanta lagu hayo ooma degdegtid ooma socotid marka nin wanaagsan baa tahay nin wanaagsan ayaa tahay waana sifaadka lagu yaqaan cibaaduraxmaan waladiina laa yashhaduuna zuur waa kuwa xumaanta aan markaasi ka qaybgelin waidaa maruu bilagwi maruu kiraama walaa saabaqta oomaadaa dheeraynin fii maydaani zuurin goobta xumaanta lagu hayo walaa awdacta fiihi makaankaasi maydaankaasi ooma degdegtid xumaanta lagu hayo walaa khababta ooma markaas ooma socotid xaggiisa ma aadid fain lam tanac canhu nashabta fiihi waman laka bilkhalaasi idaa nashabta fain lam tanac haddaadan ka dheeraan canhu xumaanta macaasida iyo munkarkaasi nashabta fiihi waad ku dhegeysaa waman laka bilkhalaasi ay waman yadmanu laka yaa kuu damaano qaadaya bilkhalaasi badbaado idaa nashibta markaad ku dhegto xumaanta wuxuu sheekhu lehy raximah اllahu tacaala abubakar waan kula talinayaa haddaadan iska ilaalin xumaantaa ilaahay kaa badbaadiyey macaasidaa ilaahay kaa dhowray haddaadan ka fogaanin oon ka dheeraanin waad ku dhegaysaa haddii aad ku dhegtana nashaba fi اlamri ay waqaca fii ma laa makhlasa lahu minhu oo waxaadan ka baxsan karaynin markaad faraha la gasho ayaa la yidhaahdaa nashaba nashabat ilmaniyat bifulaan hebel geeridii baa ku dhegtay weeye marka wuxuu leeyahay haddaadan ka dheeraan macaasida iyo xumaanta iyo munkaraadka haddaadan ka dheeraan waad ku dhegeysaa dayib naftaada aad la qabsanaysa haddii aad la qabsato oo naftaadu ay xumaanta dhex gasho yaa kaa badbaadinaya cidda kaa badbaadinaysa ayay tahay bimacnaa haddaad badbaado ku sugan tahay ka fogow ha ka dherow ha tegin meelaha xumaanaha lagu hayo ha u dhowaan oo ha tegin maxaa yeelay xumaan yaraysi ma leh haddii aad in yar ku dhacdo mid kale kuusii jidaysaa taana mid kale kuusii jidaysaa ilaa marka dambe badweynta aad ku dhacdid ood markaa dib aad usoo noqon weydid ninka shaacirka muxuu yidhi khali dunuuba sagiiraha wa kabiiraha fahuwa tuqa wasnac kamaashin fowqa ardi shawki yaxdaru maa yara laa taxqiranna sagiirata ina aljibaala min alxasa khali dunuuba dunuubta isaga tag sagiiraha teeda yar iyo wa kabiiraha meed- mideeda weyn fahuwa tuqa kaasa alla ka cabsi ah isaga tag dunuubta mideeda yar iyo mideeda weyn isaga tag alla ka cabsi wey kaasi wasnac waxaad samaysaa kamaashin mid soconayoo kale fowqa ardi shawki dhul markaasi qodxaan ay yaalaan nin ku lugaynayoo kale sida uu yeelo yeel yaxdaru kaasoo iska jiraya maa yara waxaa u jeedo qof ku lugaynaya meel markaasi qodxuhu ku badan yihiin siduu u soconaya waa la garanaya cagtiisa meesha uu dhigayo wuu iska eegaya laa taxqirana sagiiratan dembi ha yaraysan maxaa yeele ina aljibaala min alxasa buuraha waa weyn waa qururax isku yimid weeye marka adiguna markaad maanta macsiyad samayso oo berri mid kale aad u geyso marka dambe macaasi waa weyn bay noqonayaan adiguna waad ku halaagsamaysaa markaas marka intaad aad dibadda ka joogtid macaasida khayr iyo wanaag baad ku sugan tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaah wuu weydiisan jiray alcaafiya inuu markaasi badbaadiyo ducadiis waxaa ka mid ahayd allahuma ina asaluka alcafwa walcaafiya fi dunya walakhira allahuma ina asaluka alcafwa walcaafiyata fi diini wa dunyaaya wa ahli wa maali yani ilah waxaan ku weydiisanayaa cafi iyo markaas caafiyo iyo badbaado yani waxaa weeye adduunya aakharaba ilah waxaan ku weydiisanaya cafi iyo caafiyo diintayda iyo adduunyadayda iyo ahalkayga iyo maalkaygaba wuxuuna ohan jiray nabigu calayhi الsalaatu wasalaam sal اllah alcafw walcaafiya faina axada lam yucطa bacda alyaqiini khayra min alcaafiya yani waxa weye ilahay weydiista caafiyo ilahay weydiista cafi inuudan cafiyo iyo caafiyo iyo badbaado xumaanta inuudan ka badbaadiyo ilahay weydiista maxaa yeelay qof lama siiyo yaqiinta kadib wax caafiyada ka fiican cabaas ibn cabdialib ayaa wuxuu leeyahay waxaa nebi maxamed ku ihi calayhi salaatu wasalaam waxaad i bartaa shay markaas ilahay aan weydiisto ii sheeg markaasa wuxuu ku yidhi sal illaha alcaafiya ilahay caafiyo weydiiso wuxuu leeyahay maalmaan joogay kadibna waan u tegey haddana waxaan ku yidhi callimnii shay-an asaluhu allah ilahay waxaan weydiistay yani markaa ii sheeg markaasa wuxuu yaa cabaas yaa cama rasuuli illaah sal illaha alcaafiya fi dunya walaakhira ilahay inuu ku badbaadiyo oo xumaanta kaa badbaadiyo ilahay weydiiso maxaa yeele wax la mida yani markaa ma ay jirto marka qofku intuu badbaado ku sugan yahay khayr buu ku sugan yahay laakiin markuu faraha la galo xumaan xaalka noocaas marka arrinkiisu halis buu ku jiraa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala fain lam tana haddaadan ka dheeraan canhu xumaanta iyo macaasida haddaadan ka dheeraan nashabta fiihi waad ku dhegaysaa nashaba fi اlamri waqaca wuu ku dhacay wey waad ku dhacaysaa macaasida waad ku dhacaysaa waman laka ay waman yadmanu laka yaa kuu damaanan qaadaya bilkhalaasi badbaado idaa nashibta markaad xumaantii ku dhegto ood ku dhacdo yaa kaa badbaadinaya waxa laga inaad ku dhimataba inaad arrintaa ku dhimato baa dhici karta marka qofku isma oga xilli loo imaanayo marka inuu naftiisa la dadaalo ayaa markaa danta ugu jirtaa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala tudanisu tudanisu maa taطahara minka xataa kaanaka qabla dalika maa tahurta tudanisu macaasidu waxay wasakhaynaysaa maa taطahara minka wixii daahir noqday minka xaggaaga xataa kaanaka waxa baad lagu moodaa qabla dalika intaa ka hor maa ahurta inaad daahir noqonba yani waxa weeyaan wax allo wixii daahir ku ahaa haddii aad xumaantii iyo macaasida dhex gasho way ku wasakhaynaysaa waxaad ka dhigan tahay oo kale tusaale nin markii hore nin markaasi meel dhoobo iyo wasakh ay taallo marayey oo marada intuu kor oga qaata iska ilaalinayay laakiin markii dambe suu isaga ilaalinaya wax ka mid ay taabteen kasu jir kolley ku taabtee iska dhex jir yani macnaha waxaa la mid a yani qofku intuu is ilaalinayo oo naftiisa uu la dagaalamayo fii caafiyuu ku sugan yahay laakiin marka uu xumaantii dhex galo naftu waxay ku ohanaysa koley dhex gasha iska dhex gal iska dhex makuuro koley dhex gashay waxba kuma waxba kuma dhowrne laakiin inta qofku uu dibadda ka joogo oo naftiisa uu la dagaalamayo o la jihaadayo oo markuu ku dhacab uu ka toobadkeenayo qofkaas wuxuu ku sugan yahay caafiye iyo badbaado qofkaasuu ku sugan yahay marka dhibaatooyinka ay macaasidu leeyihin waxaa ka mid ah in markaa qofka ay wasakhaynayaan tudanisu ama wadanasa waa nuskhada kale wadanasa wuu wasakhaynaya yani macaasidu maa tatahara minka ama tudanisu way wasakhaynaysaa macaasidu maa taahara wixii aahir noqday minka xaggaaga xataa kaanaka waxaabaad moodaa adigu qabla daalika intaa ka hor maa ahurta inaad daahir noqonba ayaad moodaa marka intay goori goorta iska ilaali buu kule iska ilaali culimadu waxay ihahdaan addafcu ashalu min arafci shayga in laga hortago oo la dafciyo intuusan imaan in laga hortago baa waxay ka fududahay markuu yimaado in la kor yeelo waa qaacido fiqia weeye addafcu ashalu min arafci dafcigu waa shayga intuusan kugu imaan inaad ka hortagto wey rafciguna waxa weye shaygiio kugu dhacay inaad ka dulqaado wey markaasi addafcu ashalu min arafci waatay yidhahdaan alwiqaayatu khayru min alcilaaj alwiqaayatu khayru min alcilaaj inaad markaasi ka hortag aad samayso ayaa waxay ka fiican tahay inaad marka xanuun kugu dhaco aad isdaweyso marka intaadan macaasida dhex gelin isilaali oo haddaad ku dhacdo ka toobadkeen oo ilaahay weydiiso caafiye iyo cafi weydiiso tudanisu waxay wasakhaynaysaa macaasidu maa taahara wixii aahir noqday minka xaggaaga xataa kaanaka waxaabaad lagu moodaa qabla dalika intaa ka hor maa tahurta inaadan markaa daahir noqonba asalaamatu laa yacdiluhaa shay bay culimadu yihahdaan badbaadadu wax la mid ah ma ay jirto wasirta asiira dembika fii wathaaqin wa kayfa laka alfakaaku waqad usirta wasirta waxaad ahaatay asiira dembika dembigaaga mid u qafaalan baad noqotay asiira dembika waxaad noqotay dembigaaga mid u qafaalan fii wathaaqin xaalaatay mid ku sugan yani markaasi xarko wa kayfa laka alfakaaku seebaad u fakanaysaa fakasho seebay kugu sugnaatay walxaal qad usirta lagu qafaashayba yani sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah allahu tacaala mar haddaad macaasida dhex gasho mid waxaad noqonaysaa xarig yani lagu xiray oo kale ayaad noqonaysaa mar haddii lagu qafaashay de miyaad baxsan karaysaa nin xarka lagu xiray miyuu baxsan karaya maya marka inta halkaa aadan gaarin isdaba qabo oo qof heer wuxuu gaarayaa markay macaasidu ku badato oo qalbigiisu uu daboolmo heer wuxuu gaarayaa laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran qalbigiisu yan wanaagna ma gelayo xumaanna kama baxayso wuxuu noqonayaa weel la afrogay oo kale de weel la afrogay ma waxbaa gelaya waa maya haddii biyo lagu shubo dee biyo dhinacyada ka maraya wax gelayaa ma jiro wax ka soo baxayana ma jiraan marka qof heerka hadduu gaaro waxaad arkaysaa qofkii oo xumaantii samaynaya biasnaafi almacaasi wadunuub marka lala hadlo wuxuu koranaya iisoo ducee waa lay haystaaye iisoo ducee hadda wax haysto markaas sii wata arki maysid laakiin asaga laftii wuu dareensanya in la sito waa qof markaasi shaydaan gacanta u galay weeye marka wuxuu koranaya iisoo ducee waa lay sitaaye ayuu koranaya marka qof heerka hadduu gaaro qofkaas waa fogaaday marka tiimuu sheeku kala talinaya wuxuu le wasirta waxaad ahaatay mar haddaad dhex gasho macaasidii wasirta waxaad ahaatay asiira dembika dembigaaga mid u qafaalan fii wathaaqin xaalaatay mid ku sugan wathaaq wathaaq waa xarigga weeyaan maa yushaddu bihi shay min xablin waa shayga waxa lagu adkeeyo xarig iyo keyrkiisba wa kayfa laka seebay kuugu sugnaatay alfakaaku fakasho seebaad u fakanaysaa walxaal qad usirta lagu qafaashay wuxuu sheekhu yihi faina min cuquubaة الdunuub wاlmacaasi ana alcaasiya daa'ima fii asri shayطaani yani markaas cuquubada ka dhalanaysa dunuubta iyo macaasida waxaa weeye qofka caasiga weligii wuxuu ahaanayaa mid markaa shayطaankiisa u qafaalan waqayadahu hawaah waxaana dabray hawadiisii fahuwa asiiru masjuunu muqayad waa nin xabsi ku jira weeyaan walaa asiira asua xaala min asiirin asarahu acdaa caduwin lahu asiir ka daran ma uu jiro qofka marka uu qafaashay cadowga cadowda ugu darnaa ولا سجن أضيق من سجن الهوى ولا قيد أصعب من قيد الشهوة فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد سيبو مركز حق إلهي أو آذية يا حق الدار تآخره مركز قف قلبي سي لقفاها شيء وهو مركز حبس لا دقاء وحو شيخ رحمه الله تعالى وخف أبناء جنسك واخشى منهم كما تخشى الضراغم والسمنتع وخف كعبسه أبناء جنسك أي أصحاب جنسك saaxiibada isku jinsiga tihiin ka cabso wakhsha minhum ka cabso kamaa takhshaa saad oga cabsanayso adaraaqima libaaxyada iyo wasabanta shabeellada wuxuu ku leeyahay sheekhu yaan markaa iska ilaali saaxiibada xunxun abnaa jinska wuxuu ujeedaa asxaabu suu quranaau suu iska ilaali iska ilaali kuwaas saad isaga ilaalinaysa libaaxyada iyo shabeellada adarqaam waa alaswad alusuud jamcu dirqaam dirqaam waa mufrad markaas adaraaqimna waa jamci weeye waa libaaxyada weeye samantuun waxaa weeyaan annamir waljariu min annaas waa shabeelka ama dadka kuwooda dhiiran ayaa samanto la yidhaahdaa marka noocaa yihiinba saaxiibada iska ilaali saaxiibada xunxun iska ilaali maxaa yeele nabigu calayhi salatu salam wuxuu yihi almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil qofku waxay isku diin noqonayaan qofku la saaxiibo qof kasta oo iska eeg qofka aad saaxiib ka dhiganayso iska eeg can ilmari laa tas'al wasal can qariinihi fakulu qariini bilmuqaarini yaktadi wuxuu leeyahay can ilmari laa tasal qofka asaga ha weydiin wasal can qariinihi saaxiibkiis weydii qofka markaad doonaysa inaad ogaato waxaa ta hebel yuu saaxiib la yahay saaxiibkii warayso saaxiib yuu leeyahay marka lagu sheego waad ogaanaysaa markaas waxaad ogaanaysa inuu nin fiican yahay inuu nin xun yahay waxaad ka qiyaasaysaa cidduu saaxiibka leeyahay maxaa yeelay fakulu qariinin nin kastoo saaxiib ah bilmuqaarini yaktadi saaxiibkiisu ku daydaa marka qofka waxaa lagu qiyaasaa cidda marka uu saaxiibka la yahay carabtu waxay yidhahdaan asaaxibu saaxib saaxiibku qofka waa jiidaa hadduu fiican yahayna wanaag buu kuu jiidayaa hadduu xun yahayna shar buu kuu jiidaya asaaxibu bisaad saaxib mid wax jiida weeye waxaa kaloo la yidhaahdaa man jaalasa jaanas man jaalasa qofka qof la fariista jaanas isku jinsi isku nooc bay noqdaan haddaad la fariisto saaxiibada xunxun mid xun baad noqonaysaa haddii aad la fariisto dadka wan wanaagsanna nin wanaagsan baad noqonaysaa nabiga tusaale aad wanaagsan buu ka bixiyey wuxuu ku kala tusaaleeyey saaxiibka xun iyo midka wanaagsan mid cadar wareejinaya cadar iibinaya iyo mid markaasi bir tumaya oo bir garaacaya kaa cadarka wareejinaya inuu si kaa siiyo inaad ka iibsato inaad intaad la joogtid caraf udgoon aad ka hesho intaa mid bay noqonaysaa ka birta tumayana intaad la joogto laba mid weeye dharka inuu kaa gubo ama uraan fiicna inay kaa soo gaadho sidaa waxaa la mid saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun saaxiibka wanaagsan khayr waxaanayn ka heli maysid saaxiibka xun ah shar iyo wax markaasi naar iyo cadaab kuu sababaya ayuu markaasi kuu jiidayaa wakaf ka cabso abnaa jinsika kuwaa isku jinsiga tihi ay asxaaba jinsika wuxuuna ujeedaa walmuraadu bihim asdiqaau suu waa saaxiibada xunxun weeyaan abnaa jinsika wuxuu ujeedaa asdiqaau suu saaxiibada xunxun iska ilaali wakhsha minhum ka cabso kamaa takhshaa saad oga cabsanayso addaraaqima libaaxyada iyo wasabanta shabeellada saad oga cabsanayso oga cabso iska ilaali qofka xun wuxuu jecel yahay in dadko dhan wada xumaadaan buu jecel yahay dadko dhan wada xumaadaan ayuu jecel yahay ibliis maadaama ilaahay uu caasiyey dadko dhan inay cusaad noqdaan buu jecel yahay saa darteed ilahay hortiisoo ka dhaartay inuu dadka dhammaantood wada lumin doono qaala faبicizatika laأwiyannahum ajmaciin ilaa cibaadaka minhum اlmukhlasiin cizadaada sharaftaadan ku dhaartaye dhammaantood waa luminaya maadaama asagu uu lumay oo xaqi uu gara maray dadko dhan xaq inuu gara mariyuu doonaya ilahay hortiisoo ka dhaartay gaaladu waxay jecel in la wada gaaloobo waduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna waxay jecel inaad u gaalowdaan say u gaaloobeen oo marka aad noqotaan kuwa simanoo naarta la wada galo cuثmaan bn cafaan waxaa laga soo wariyey inuu yidhi wadat zaaniyatu low zana الnisaau kuluhun gabadha zaaniyadda waxay jeceshahay dumarkooda inay wada noqdaan kuwa zaaniyada wada noqdaan oo ceebtaas keligeed lagu sheegayo inaysan la gaar noqon bay jecesha markay maqasho hiblaa xumaantaas samaysay hiblaa caynkaas samaysay way ku farxaysaa waxay doonaysaa xumaanta in lala wadaago bay jeceshahay wadat zaaniyatu low zana الnisaau kuluhun dumarka o dhan inay zaaniyada wada noqdaan bay jecesha marka qofka xumaanta ku dhex jira wuxuu jecelyahay dadka o dhan inay xumaantaasi ay kula dhex jiraan buu jecelyahay wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wakhaaliطhum wazaayilhum xidaara wakun kasaamiriyi idaa lumista wakhaaliطhum dadka dhex gal wazaayilhum dadkii ka dheerow xidaaran xaalaad tahay mid markaas is ilaalinaya wakun waxaad noqotaa ka saamiriyi saamiri oo kale noqon ninkii saamiri la ohan jiray idaa lumista marka lagu taabto halkana sheekh wuxuu ka warramaya raximah اllahu tacaala yani wuxuu ka soo qaadanaya hadalkan ama beytkan hadal laga soo wariyo ibn mascuud oo uu yidhi khaaliط الnaas wazaayiluuhum wasaafixuuhum wadiinakum laa tuklimuunahu dadka dhex gala iskana ilaaliya salaama laakiin diintiina marna ha dhaawicina hadalkaasu sheekhu ka soo qaadanaya marka dadkii dhex gal ayib wixii markaasi maslaxad ah iyo wanaaga kala qayb qaado iyo khayr ah laakiin hadday noqo diintaadii inay halis galayso ka dheerow waxaadna noqota ninkii la ohan jiray saamiri marka lagu taabto saamiri wuxuu ahaa ninkii ka mid ahaa qowmi muusa nebi muuse markuu kitaabkii towreed ahaa doonay oo tuursina uu aaday ayuu markaasi wuxuu u sameeyey ilaah ay caabudaan ayuu dibi uga sameeyey faakhraja lahum cijlan jasada lahu khuwaar faqaaluu hada faqaaluu hada ilaahukum wa ilaahu muusa fanasi dibi baa intuu sameeyey ayaa wuxuu yidhi waa ilaahiini iyo muuse ilaahiisi weeye ilahay marka wuxuu ku ciqaabay in dadka markaasi qofna usan taaban ibnu kaiir wuxuu yidhi wa amara muusa bani israa'iil anlaa yukhaaliطuuh walaa yaqrabuuh walaa yukalimuuhu cuquubata lahu nebi muuse wuxuu amray reer bani israa'iil in markaasi aysan dhex gelin inaysan u dhowaan inaysan la hadlin ciqaab la ciqaabaya ninkaas fa kaana yaquul wuxuu odhan jiray saamiri muuse saamiri laa yamasanii axad qofna iso taaban lannahu in masahu axadu xuma kilaahuma fi lwaqti haddii cid ay taabato asaguna waa xumadoona xumad baa qabanaysa ana kulul baa qabanaysa isagii iyo kii taabtayba wa usiibaa bixumaa shadiida xumo daran ayaa qabanaysa faharaba saamiriyu wajacala yahiimu fi lbariyati maca asibaaci walwaxshi markaasa wuxuu noqday ninkii saamiri musaamiri ahaa inuu meelaha iska wareegs cidlada iska wareegeysto isagoo dhex socda waraabayaasha iyo duurjoogta laa yajidu axad min annaasi yamasahu qof taabanayana yamusahu qof taabanayana markaasi ma uu jiro marka saasoo kale noqo kule sheikhu oo dadka markaasi markaa diinkaad in la dhaawacayo oo halis uu gelayo iska ilaali salafkuna markaasi masalada sheekhu uu inoo tilmaamayo hadallo badan bay ka leeyihiin inuu qofku markaasi is ilaaliyo oo markuu diintiisa u cabsado inuu markaasi diintiisa ula cararo fudayl ibnu ciyaad waxaa laga soo wariyey inuu yidhi ma أجد لذة ولا راaحة ولا قرة عayن إلا حيiنa أkلو في beyتي برabي wuxuu leeyahay macaan ma helo iyo raaxo ma helo ilqabowsi ma helo waxaan helaa markaan gurigeyga intaan galo aan halkaasi ku gaar noqdo ilahay aan la gaar noqdo markaasaan macaan iyo ilqabowsi markaasaan helaa buu yidhi faidaa samictu nidaa adinka markaan maqlo adimaadii markaan maqlo qultu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun markaasa waxaan idhaahdaa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun muxuusaa u leeyahay karaahiyata an alqa annaas fayushghiluunanii can rabbii tabaaraka watacaala waxaan nacayaa inaan dadkii la kulmo oo markaa rabbi iga mashquuliyaan dikriga ilahay inay iga mashquuliyaan ayaan nacayaa buu leeyahay marka waan ka murugoonaya arrinkaas kadalika asari sheekha la yihahdo wuxuu odhanaya lowla aljumcatu waljamaaca lasadadtu calaa nafsi albaab walam akhruj haddaysan jiri lahayn jumcada la aadayay iyo jamaacada loo soo baxay haddaysan jiri lahayn albaabkan hoos ka soo xidhan lahaayo ma soo baxeen buu leeyahay guriga kama soo baxeenba ibraahim ibn adham ayaa waxaa lagu yidhi lima laa tukhaaliu nnaas dadka maxaad dadkan aan markaas aad u dhexgeli weydey markaasaa wuxuu yidhi in saxiibtu man huwa duunii aadaanii bijahli haddii aan la saaxiibo qof iga hooseeya cilmi iga hooseeya aqoon darro igu dhibayaa wain saxibtu man huwa aclaa minii takabara calaya haddii aan la saaxiibo qof iga sareeyana waa isu ka kibrinayaa haddii aan la saaxiibo man huwa milii qof aniga ila mid a haddaan la saaxiibana waa i xasdayaa faاshtagaltu biman laysa fii suxbatihi malal walaa fii waslihi inqiطaac walaa fi lunsi bihi waxsha wuxuu leeyahay waxaan haddaba ku mashquulay waxaan ku mashquulay cid markaas in lala saaxiibo aan laga daalayn in la xiriiriye marka haddii la xiriir markaas inqiطaac uusan ka imaanayn yani weheshigiisa la weheshanayana qofku usan dareemayn waxsha iyo cidlo usan dareemayn mid kale waxaa lagu yidhi maxaa markaa dadka qabuuraha maxaa ku dhex fariisiiyey markaasa wuxuu yidhi ujaalisu aqwaama ida kuntu baynahum laa yuduunanii wain kibtu canhum laa yakhtaabuunanii yani waxaa weeyaan waxaan la fariistay buu yidhi oo la fadhiyaa qolo haddii aan ku dhex jiro aanin dhibayn haddaan ka maqanahayna aan wax iga sheegeyn dadkaasaan ku dhex jiraa buu leh marka dadka in la dhex galo iyo in laga dheeraado labadaba nusuus baa sheegeysa nusuusta sheegeysa dadka in la dhex galo waxaa ka mid a xadiidka nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam almuminu اladii yukhaaliط الnaas wayasbir calى adaahum afضalu min almumin اladii laa yukhaaliط الnaas walaa yasbir calى adaahum muminka dadka dhex gelaya oo ku sabraya dhibkooda ku sabraya ayaa ka fadli badan muminka markaa dadkaan dhex gelaynin oo aan ku sabrayn dhibkooda waxaa khayr badan kaa ku sabraya oo dhexgelaya ka khayr badan marka xadiidkaa culimada soo qaadanaya oo dariishanaya waxay fadilayaan almukhaalaطa culimada qaarkoodna waxay qaateen axaadiia tilmaamaysa dadka in laga dheeraado laga fogaado uu ka mid yahay xadiiska fi saxiix muslim nebigu inuu yihi alayhi الsalaatu asalaam yuushaku an yakuuna khayra maali اlmuslimi hanamu yatabicu biha shacafa اljibaali wamawaaqic اlqaطr yafiru bidiinihi min alfitan waxaa dhow in uu noqdo qofka muslimka maalkiisa midka ugu fiican ari uu buuraha korkooda ku ilaashado iyo meelaha roob ka da'ayo sidaa muxuu yeelaya oo buuraha u tegayaa yafiru bidiinihi min alfitan diintiisu fitno uga cabsanaya inuu fitnoobo oo diintiisii laga fasahaadiyo ayuu ka cabsanaya halkaasuu marka aaday kadalika nebiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ayu naasi afdal dadka yaa ugu fiican markaasaa nebig wuxuu yhi alayhi salaatu wasalaam rajulun yujaahid nin jihaadaya ayaa ugu fiican yujaahidu fii sabiil illah waxaa la weydiiyey yaa ku xiga wuxuu nebigu yihi muminun fii shicbin min ashacaab yacbud اllaha rabahu wayadacu الnaasa min sharihi waxaa markaa ku xiga xagga wanaagga iyo fadliga yani markaa mumin ku jira fii shicr min ashacaab meel laba burood dhexdood ah yacbud اllaha rabahu rabbigiisu halkaa ku caabudaya wayadacu الnaasa min sharih dadkana wuxuu kala fogaanayaa shartiisa ayuu kala fogaanaya marka culimadu wa isku khilaafeen keebaa haddaba fiican qofku dadka dhex galo mase inuu ka dhex baxo keebaa fiican ibnu teymiya masaladaas muqaaranuu sameeyey wuxuu yihi fahadihi اmasأlaة wain kana الnaasu yatanaaزacuuna fiiha ima نizaaca kuliya waima xaaliya faxaqiiqaة اlأmri ina اlkhulطaةa taaraةa takunu waajiba aw mustaxaba wالshakص الwaaxid qad yakunu maأmuura bاlmukhaalaطa taaraةa wbاlinfiraadi taaraةa waجimaacu dalik arinka waxaa soo duuduubaya ina اlmukhaalaطaةa in kana fiiha tacaawun calى اlbiri wالtaqwى fahiya maأmuuru biha haddii mukhaaladadu iyo dhexgalku ay tahay dadka inaad ka caawinayso khayrka iyo wanaagga inaad iskaashataan dadkii oo isu kaashataan biriga iyo marka alla kacabsigii waa ma'muur wain kaana fiiha tacaawun cala اlإثmi wاlcudwaan fahiya manhiyun canha haddii laisu kaashanayo xumaanna waa la iska reebay faاlikhtilaaطu biاlmuslimiina fi jinsi اlcibaadaat kaالsalawaati اlkhams wاljumcati wاlciidayn wsalaat اlkusuuf wاlistisqاء wnaxwu dalik huwa mima amarahu اllahu bihi warasuuluh kuwaasi salaadihi in lagala qayb galo jumcooyinka in lagala qayb galo ciideynka in lagala qayb galo kusuufka in lagala qayb galo istisqaagii iyo kuwa la midkaa kuwaas waa maamuur ilah baa amray rasuulkiisna waa amray kadalika xajka in lagala qayb galo waa shay ma'muura weeyaan kadib wuxuu tilmamay shekh wuxuu yihi walaa budda lilcabdi min awqaatin yanfaridu biha binafsihi fi ducaa'ihi wa dikrihi wa salaatihi wa tafakurihi wa muxaasabatihi nafs wa muxaasabatihi nafsahu wa islaaxi qalbi waxaa laga maarmaana addoonku inuu leeyahy awqaad naftiisa uu la gaar noqdo markuu ilaahay baryayo ilahay markuu xusayo ilahay markuu tukanayo markuu markaasi uu fakerayo oo makhluuqaadka ilahay uu ka fakerayo dayib naftiisa uu la xisaabtamayo qalbigiisa uu hagaajinayo arrimahaasna fahaadii yaxtaaju fiiha ila infiraadihi binafsihi inuu naftiisa la gaar noqdo u baahan yahay ima fii beyti gurigiisa sida taawuusba uu yidhi nicma sawmacatu rajuli beytuh yani markaa qofku meeluu ku cibaadaysta waxaa ugu fiican gurigiisa yakufu fiiha basarahu wa lisaanahu oo markaasi aragiisa iyo carabkiisuba uu ku reebayo wa ima fii hayri beytih wuxuu sheekhu yihi faikhtiyaaru lkhulطati muطlaqan khata wa ikhtiyaaru linfiraadi muطlaqan khata in la yidhahdo waxaa fiican khulطa fiican la iطlaaqo waa khalad in la yidhaahdo maya in qofku gooni u baxaa fiican waa khata lakiin arrin tafsiil baa la gelinayaa waxaan shaki lahayn qofku hadduu u cabsado diintiisa usa diinta waa lagaa fasahaadinaya haddaad dadka dhex gasho diintaada waad ka tegeysaa taasi inuu markaa la cararo waa shay markaasi ma'muura weeye waana midda xadiidku uu tilmaamayo yafiru bidiinihi min alfitan diintiisu la cararaya oo inuu fitnoogu kala cararaya taasi hadal ma leh laakiin xaalka dadka markaas uu ka qayb gelaya khayrkii iyo wanaagga iyo taasi hadal ma leh inay markaa fiican tahay dadkii marka inuu khayrkii wanaagga la wadaago wuxuu sheekhu raximah allahu tacaala wakhaalidhum dadkii dhexgal wazaayilhum dadkii ka dheerow dhexgal oo ka dheerow almuzaayala almufaaraqatu walmubaayanatu walibticaad waa dheeraanshaha wey xadaaran xaalaa tahay mid markaasi mid digtoon wa ku waxaad noqotaa ka saamiriyi saamiri oo kale noqo idaa lumista marka lagu taabto saamiri oo kale noqo halkaa inoo joogo wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين